ururka isxilqaanaya maamulka magaalada caabud waa ku wareejiyey baabuur dabdamis ah iyo gaari booyad ah oo lagu xoojinayo adeegyada dabdamiska iyo gurmadka degdega ah munaasabada wareejinta ayaa waxaa kasoo qayb galay ugaas maxamed ugaas axmed wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada caabud waaq ururka isxilqaan odayaasha dhaqanka ururka haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha degmada caabud waaq mudane muxudiin aadan weli ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda maanta waa maalin farxad leh oo bulshada caabud waaq guud ahaan aan isugu tahaniyadeynayno waxqabadkan weyn ay soo bandhigayaan walaalaheen ururka isxilqaan shaqo muddo dheer ay soo wadeen oo yacnii ay kamira gaareen weliba kala horraysay intaan la socdo markii xilli sannado ka hor ah uu dabku ka kacay meel gas stationa dad badanna ay ku dhinteen waxay u istaageen inay deegaanka qarash ka aruuriyaan dadkii waxyeelladu gaartay inay wax u celiyaan sidaas si lamidana inay u istaagaan inay debdemis gadaan lacagii ay soo aruuriyeen ay debdemisyaashaan maanta ee hortanada ku soo bandhigayaan ay ku soo gadeen waa u mahad celinaynaa
gudoomiyaha ururka isxilqaan iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka ayaa ka warbixiyey howlaha ururka ay u hayaan bulshada magaalada caabudwaaq ururka isxilqaan waa urur u taagan horumarinta bulshada reer caabudwaaq wixii karaankooda oo ay qaban karaan inay bulshada ka caawiyaan waxqabadkan aan maanta u taagannahay waxaa ka horreeyey waxqabadyo tiro badan oo bulshada reer caabudwaaq aan u qabannay hawshan debdebiska oo hadda taagan waxaan ka soo marnay xaalad aad u adag jugdi badan baan gelinnay waxaana nagu dhaliyey masiibadii dabkii ka dhacay caabud waaq ee aan u bixinnay walaalow idemi qof gubanaya oo maryihiisu holcahayaan oo qofka u dhowaan karaa uusan jirin oo walaalow idemi asagoo la dhintay oo korkiisii bararay qisadaas xanuunkeeda waxay nagu dhalisay qadartu waa meesheeda oo dadku waa dhimanayaan laakiin inaan dayac loo dhiman
annagu haddaan isku tashanno oo aan wax walba aanan cid dhabarkeeda ka fiirin annagu aan tashanno magaaladayadu inay interlog ahaan lahayd laamiyaala ay lahaan lahayd waxaad moodaa marka inaanaan u hagarbaxsanayn deegaankayaga inaan waxu qabanno aan isku dayno inaan annagu isku tashanno gawaaridan dabdamiska ah ee ay ururka isxilqaan ku wareejiyeen maamulka degmada caabudwaaq ayaa ah adeeg ay u baahnaayeen bulshada ku dhaqan magaalada caabudwaaq